madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi oo la hadlay idaacadda kulmiye xafiiskeeda magaalada cadaado ayaa ka tacsiiyey dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhimatay xeebaha badda militariyaanka kadib markii halkaasi ay kula qarnibatay doonidii waday madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa sheegay inuu uga tacsiyeynayo ehelada qaraabada iyo saaxiibada ay ka tageen dadkaasi soomaaliyeed islamarkaana ku dhibaatoobay xeebaha badda militariyaanka wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in si wadajira looga qayb qaato xakinta tahriibta taasi oo dhibaato badan u geysatay ummad badan oo soomaaliyeed runtiina looynaba ra-iisul xafiis maaragta runtii aan rabnay inaan ka hadalnaa arrinta maaragtay dadka maaragtay masiibada ku dhacday oo maanta ku geeriyooday maaragtay muxuu ahaa iisheeg dunta ku geeriyooday shalay toole waxaa maaragtay aada iyo aada uga tacsiinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba oo ay joogto gaar ahaan eheeladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkaas ayagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu janno fardiiso ka waraabiyo adduunkana maaragtay annaga maaragtay ayagana janno ka waraabiyo dadkoodana maarata samay iimaan ka siiyo runtii waa musiibo qaran waaye waa arrin aada iyo aada ummadda soomaaliyeed meel walba joogta dhib iyo ogle iyo naxdin waa arrin aada iyo aada looga xumaado waa arrin runtii aan marnaba loo dulqaadan karin waa ilaahay qadartiis wax maaragtay dhibamalan kulanaysan daabatar mood laakiin haddana waxaa muhiima maaragtay in dadku ay si fiican uga feejignayaa runtii waxaan u dugeynaa ayagana maarata dhanka kale oo dadka dhalinyarada u sheegayaa in maaragtay arrimahan ay ka feejignoodaan sabab tahay waxaa aada iyo aada nasiib darro u ah maaragtay oo jirto in dhalinyaradii soomaaliyeed ay badda iskugu dhuraan oo badda u cararaan maaragtay oo badda maaragtay ay aada iyo aada maaragtay ugu dhibaatoobaan runtii oo wax aada iyo aada looga naxo aada iyo aada looga xumaado meeshaana maanta yurub iyo qurbo wax yaalla ma laha marka ummadda soomaaliyeed waxaan uga digaynaa maaragtay ama maaragtay u sheegaynaa inay iska daayaan badaha ay ku cararaayaan wadankii hadda waa soo feenaanayaa shaqadii waa soo noqonaysaa noloshu waa soo noqonaysaa wax walba waa imaanayaan marka inay waxaa u dulqaataan oo maaragtay noloshoodii naftooda ugu soo noqdaanna waa ku guubaabinaynaa haddii laa yidhahdo dadka dhintay waxaa la sheegaya in ay ka badan yihiin ilaa afar boqol iyo konton dhalinyaro soomaaliyeed oo daafaha ee soomaaliya ka kala tegay marka arrimaha ugu wacan ee dhalinta ee kicinaysa waxay ka cabanayaan shaqola-aan iyo ammaanku inuusan wanaagsanayn madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa tahay laga yaabay dad ka tegay deegaanada galmudug in ay ku naf waayeen halkaasi marka ma kula tahay in maamulada ka jira dalka iyo dowladda dhexe ay ka gaabisay ee hakinta dhalintaasi runtii waddankeena hadda waa soo fiicnaanayaa amnigiisa maaragtay weli boqol kiiba boqol maa laakiin boqolkii sagaashan iyo sagaal oo aldhihi kara maaragtay waa soo fiican yahay shaqana waa la abuuraya waxaad la socotaa maanta galmudug oo kamid a maamuladii ugu dambeeyey oo dhismo in maaragtay dad aada u tiro badan oo dhowr boqol maaragtay shaqo ka heleen oo ka shaqaynayaan taasna waa caddeynay maaragtay shaqo abuurka ka jira wadanka iyo dowlad soo noqoshada oo dhalinyarada jaamacadaha ka baxaya dhalinyarada waxbartay iyo kuwa waxbaranba maaragtay noloshoodii aada iyo aada looga soo maaragtay reynayso marka waxaan dhihi karnaa in la adkaysto oo tahriibka la iska daayo oo dhibka la iska daayo runtii aada iyo aad waana ka taasiyanayna runtii arrintaas waana wax aada iyo aada looga nahaa maaragtay sida dhabtaa shalay ayay ahayd markii dooni waday shan boqol oo tahriibayaal soomaaliya ay ku qalibatay xeebaha badda militariyaanka iyadoona halkaasi ay ku nafwaayeen ku dhowaad shan boqol oo dhalinyaro soomaaliyeed ah iyadoona ay ka badbaadeen saddex iyo labaatan ruux maxamed maxamuud owaadan radio kulmiye cadaado